asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa shaqo saxaafadeed u tagtay deegaanka ceelbaraf oo hoos taga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo waqti sii horeeyey lagu xasuuqay ciidamada burundi oo ka mid a shisheeyaha dalka meelo ka mid ah qora caaradii ku haysta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laysay ciidamada burundi iyadoona saldhigga la wareegtay haddaba waa sidee iminka xaaladda ceelbaraf dadka deegaanku sidee bay u arkaan gumaadkii burundiga loo geystay ceelbaraf iminka yaa ka taliya maxaa raadad ah oo ka muuqda saldhiggii ciidamada burundi ee ceelbaraf bulshaduse maxay tale ahaan u soo jeedinayaan arrimahaas iyo kuwo kale waxaan kaga hadlaynaa barnaamijyo dhowr xalqo ah oo uu wariyaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali kasoo diyaariyey ceelbaraf kuwaasoo ciwaankoodu yahay ceelbaraf iyo ciidamadii burundi qaybtan koowaad gogoldhig kadib waxay diiradda saaraysaa sidii ay xerada wax uga dhaceen boobaha markii lala dhiciyo qoriga baasuuke bambaanaduna ay qaraxday bay orod bilaabeene wax baxsaday ma laha oo dhammaan bowdada jabane bakhtigoodiibaa boqol ka tegay welina bacdhere bahalkii balxaday baa ducayn buridu helaye bulaanbula sideedii miyaa babah laga siiye
waan qiyaasayaa in dhegaystayaashu durbe ay danaynayaan in aan uga warramo wixii aan kusoo arkay xerada ciidamada burundi ee deegaanka ceelbaraf islamarkaana aan usoo gudbiyey aragtida bulshada deegaanka hase ahaatee waxaa iyaduna muhiim ah in marka hore aan wax ka ogaano imaanshihii ciidamada burundi iyo marxaladihii lasoo maray muddadii ay dalka joogeen qayb ka mid ah laba kun iyo lixdii markii maxkamadihii islaamiga ah ay la wareegeen inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya shisheeyuhuna isu qamaqaabinayeen duulaanka soomaaliya ay ku soo galayeen hogaamiyaal ka tirsan mujaahidiinta iyo dheergarad kale oo soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegayeen in soomaaliya ay noqon doonto qabuuraha soo duulayaasha qorshahooda uu yahay dhaqangelinta danahooda guracan ee lidka ku ah shareecada islaamka iyo dadka muslimiinta ah warkaasi wuxuu ahaa xaqiiqo biyo kama dhibcaana durbadiina waanu aragnay mirihiisa ilaa iyo iminkan waa kuwo la guranayo iyagoo dhumucdoodu hadba sii weynaanayso oo shisheeyahana qaraar uga dhigan muslimiintana macaan goos dambeedka ka dhadhamaya sanadihii laba kun iyo toddobadii iyo laba kun iyo sideeddii waxaan goobjoog u ahaa iyadoo meydadka ciidamada etoobiya oo dalka kusoo duulay waddooyinka muqdisho ay ku hiriirijinayaan amaba ay ku jiidayaan haweenka iyo carruurtu kadib dagaal jihaad ah oo lagala hor yimid arrinkaana waxa uu sababay in bilowgii laba kun iyo sagaalkii ay baxaan iyada oo xabadda lala daba joogo horaantii laba kun iyo toddobadii xarakada shabaabul mujaahidiin oo ka mid ahayd dhinacyadii xilliga u guntana dib u xoreynta dalka ayaa waxa ay ku goodisay inay xasuuqi doonto iskada itoobiyaanka markaa joogay ee askarta wejiga labaad ee duulaanka loogu talagalay sida ugandha iska iyo burundiga iyo wixii la mid ah warkaa waxaa saxaafadda la soo horjoogsaday shahaadadiisa allaha ka aqbalee hogaamiyihii howshiisu dhinaca milatariga u badnayd macalin aadan xaashi ceyrow kaas oo laba kun iyo sideeddii maraykanku asiga iyo rag kale uu ku duqeeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud isla sanadkii laba kun iyo toddobadii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa kasoo degay ciidamada burundi waxaana kasoo horreeyey kuwa uganda labada ciidanba waxay caawinayeen itoobiyaanka geesta kalena ayaga waxaa loo geliyay shaatiga waxa loogu yeero nabad ilaalinta waxay dhufiisyo ka samaysteen goobo muhiim ah oo dhismaha xalane ee kaabiga ku haya garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho uu ka mid yahay waxaa lagu xasuustaa ciidamada burundi iyo kuwa uganda in ay si ba-an u duqay jireen suuqa bakaaraha iyo xaafadda suuqa xoolaha iyo xaafado iyo degmooyin kale oo muqdisho ka tirsan si lamid ah ciidamada etoobiya waxaana gacantooda sababsaday dad badan oo soomaaliyeed kuwaas oo ku aasan qabuuro muqdisho iyo nawaaxigeeda ku yaala markii ciidamada etoobiyaanku ay ka baxeen magaalada muqdisho askarta uganda iyo burundi ayaa sii waday duqayntoodii waxaana ugu darnaa sanadihii laba kun iyo tobankii iyo laba kun iyo kow iyo tobankii xilligaas oo dad badan ay xasuuqeen inkastoo sanadkii laba kun iyo sagaalkii iyo laba kun iyo tobankii ciidamada burundi dhiig uga daatay dagaal lagula galay dhufaysyo ay ku lahaayeen degmada hodan haddana waxaa dhiigooda ugu badanu daatay qiyaastii bishii labaad laba kun kow iyo tobankii xilligaas oo duulaan ay kusoo galeen wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho meedadkooda qaar ayaa sidii itoobiyaanka oo kale xaafadaha iyo waddooyinka lagu jiiday inkastoo meedadka gacanta lagu soo dhigay ee yaraayeenna waxaa badnaa kuwa ciidamada nafta ku jirtay ee qaateen warbaahinta reer galbeedka oo caan ku ah in khasaaraha shisheeyaha gaara ay in yar uun ka soo qaadato ayaa xilligaasi waxay qirtay in in ka badan sagaashan askari dagaal maalmo socday wasaaradda gaashaandhigga looga dilay ciidamada burundeyska labaatankii bisha oktoobar sanadkii laba kun kow iyo tobankii ciidamada burundi oo kibir la bowda qaawinaya gaadada iyo dushana ku sida rasaas iyo hub badan ayaa waxa ay kusoo duuleen degmada daynile ee magaalada muqdisho si ay u qabsadaan laakiinse meedadkooda ayaa isbarkaday xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxay kusoo bandhigtay meedadka toddobaatan iyo lix askari oo burundees ah oo qaar saraakiil ay ahaayeen kuwa daynile lagu xasuuqay waxaa xusud mudan in burundigu ay qaateen askar laba jibaar ka badan kuwa meydadkooda lasoo bandhigay sodomeeyo kalena muddo dhowr bilood ah ayaa lafahooda waxaa lagu arkayay deegaano ka tirsan degmada daynile dadka soomaaliyeed intooda shisheeyey diidka ah inkasta oo ay ku farxeen askarta badan ee burundiga beriga laga laayay haddana qanaacadooda wax weyn ayaa ka dhimanaa maxaa yeelay burundigu waxa ay horey u xasuuqeen bulsho badan oo haween iyo carruur ay ku jireen kuwa uu ku naf waayey duqaymaha ay caasimadda ka geysteen sanadkii laba kun labaiyo tobankii ciidamada uganda iyo kuwa burundi ayaa waxay kusoo duuleen walaayaadka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe oo shareecada islaamka lagu maamulayay si ay uga hirgeliyaan waxay ugu yeereen dimuqraadiyadda loogana suuliyo shareecada islaamka waxaanay qabsadeen magaalooyinka waaweyn iyo deegaano kale oo labada gobol ka tirsan burundigu inkastoo si gaar ah ay u degeen xarumo badan oo shabeellaha dhexe ku yaala haddana shabeellaha hoose geestooda ayay uga duuleen waxaana marar badan ayaga iyo ugandheisku gobolkaasi shabeellaha hoose ay ku direen qaar ka mid ahaa bulshada muslimiinta ah ee halkaa ku dhaqnayd inkastoo xarakada shabaabul mujaahidiin dagaalada shisheeyaha ka dhanka ah ay si joogto ah u waday burundiguna kuwa la beegsanayo uu ka mid ahaa haddana sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii ayay noqdeen ciidamadii ugu horreeyey ee saldhig ay joogaan gebigiiba cagta la mariyey oo lala wareego askartii ku sugnaydna badankood la laayo hubkoodina la hantiyo amaba lala wareego in ka badan toddobaatan askari oo reer burundi ah ayaa dagaalkaas lagu dilay beriga ilaa yemenka iyo ka horba weerarada isugu jiray qaraxyada iyo kuwa tooska ah ee xarakada shabaabul mujaahidiin burundiga ay la beegsatay waa kuwo badan oo aanan soo koobi karin godobkaydu way wanaajirtaa gooyahoydele gashiinimaan ku leeyahayna waan dabaagelayaaye waxaan goosan karuu anigu waan guruursanayaaye
ciidamada burundi ee kusoo duulay gobolka shabeellaha dhexe oo aan xasuuq weyn oo loo geystay barnaamijkan ku faaqidi doono waxaa xusud mudan inay horey ugu dhaceen dharbaaxooyin waaweyn waxaa ka mid ahaa kamiin kowdii maars laba kun siddeed iyo tobankii loogu dhigay agagaarka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo lagu laayay askar badan oo burundees ah ugu yaraantii saddex iyo labaatan askari ayaa la xaqiijiyey in halka lagu dilay iyadoo la gubay gaadiidka dagaalka ee ay wateen ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa fuliyey howlgalkaas ciidamada burundi khasaaraha xooggale lagu gaarsiiyey ciidamada burundi ee gobolka shabeellaha dhexe degan tan iyo markii ay gobolkan fariisimaha ka samaysteen oo ahayd laba kun labaiyo tobankii lama kulmin duulaan cagmareen ah balse waxaa jiray weeraro kale oo caadi ah iyo kuwo jidgal ah iyo qaraxyo askar badan uga le-atay xarakada shabaabul mujaahidiin waxay leedahay cudud milatari oo ballaaran badanana ciidamada iyo hogaamiyaashoodu warbaahinta kama hadlaan sida kuwa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo kale balse waa kuwa farta ka hadla marar badan ayayna baabi'iyeen qaar ka mid a ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay iyo kuwa maamulada la shaqaynaya ee soomaalida ah labadii bishii shawaal sanadkan kun afar boqol afartan iyo saddex ee hijiriga oo ahayd maalintii ciidulfitriga xigtay taariikhda milaadiguna ay ahayd saddexdii bishii may laba kun labaiyo labaatan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar u muuqda mid khubarada milatariga ee xeeshiisa dejisay muddo dheer ka baaraandegayeen waxay kula jarmaday saldhig weyn oo ciidamada burundi ay ku lahaayeen deegaanka ceelbaraf oo hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe weerarkaas waxaa lagu bilaabay saddex gaari oo waxyaabaha qarxa lagu soo raray islamarkaasina ay kala kaxaynayeen naftud hurayaal midkood uu u dhashay dalka kenya halka labada kalena ay soomaali ahaayeen dhufisye aad u dheedheera oo ay dhisteen ciidamada burundi ayaa dhulka la sinmay kadib markii qaraxyadu ay haleeleen waxaana durbadii bilowday in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku soo daataan xerada gudaheeda qaar badan oo ka tirsanaa ciidamada burundi ayaa durbadiiba qaraxyada ku dhintay halka kuwo kaleo iyaguna tiro badan ay haleeshay marle la dul joogsaday dagaal aan waxba la isula harin ayaa ka dhacay gudaha xeradii ciidamada burundi ay ku lahaayeen deegaanka ceelbaraf afar iyo labaatan beri kadib weerarkii ciidamada burundi oo aan ka mid ahaa wariyaashii tabinayay inkasta oo macluumaadka aan telefoon ku helayay ayaan u socdaalay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe si aan usoo arko sawirka ay leedahay xerada ciidamada burundi iyo raadadka ka muuqda ulana kulmo bulshada deegaanka kadibna aan uga wareesto wixii ay arkeen iyo waxyeeladii ayaga loo geystay iyo waxa ay ku talinayaan lix iyo labaatankii bishii shawaal kun afar boqol afartan iyo saddex oo ku beegnay toddoba iyo labaatankii bisha may laba kun laba iyo labaatan ayaan u safray ceelbaraf safarka oo saacado badan qaatay ahaana kii ugu dheeraa ayaan xilli fiid ah soo galay deegaanka ceelbaraf iminka ceelbaraf waxaa ka talisa xarakada shabaabulmujaahidiin oo halkan askarteedu ay wacdara ka dhigeen ceelbaraf dhismo ahaan waxa ay ka ballaaran tahay kana bulsho badan tahay intii aan ku qiyaasayay waana deegaanka ugu weyn uguna bulshada badan dhulka la isku yidhaahdo afarta tuulo markii aan ceelbaraf soo gelayay calanka tawxiidka ayaa ka babanaya suuqa dhexdiisa oo uu maro jid xamar iyo gobollada kale qaarkood isku xidha leyrka ayaa shidan goobaha ganacsiguna waa kuwo furan sida maqaayadaha dukaamada goobaha elektarooniga lagu gado farmashiyaasha meelaha shaaha lagu cabo iyo wixii la mid ah haddii aan horay xog uga hayn lahayn deegaanka ceelbaraf habeenka aan soo cagdhigay ilama muuqan lahayn meel mar dhow dagaal uu ka dhacay bulshada ku dhaqan ee indhahaygu qabanayeen oo badan iyo xasiloonida ka jirtay awgeed inkastoo aan la odhan karin wax waliba waa sidii la rabay oo ay jiraan dad qaxay iyo kuwo kale oo weli isweydiinaya sida mustaqbalka xaalku uu noqon doono weeliga degmada mahaday oo deegaankan ceelbaraf uu hoos tago iyo kan ceelbaraf qudhiisa ayaan durbadiiba kula kulmay suuqa gudihiisa iyaga oo bulshada la fiidsanaya oo la shaacabaya arrintaasna waxa ay muujinaysay in maamulka xarakada shabaabulmujaahidiin halkan uu saldhigtay safarkayga maalmo ka hor halkan waxaa timid ducaad ka tirsan walaayad islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kuwaas oo dadka deegaanka muxaadarooyin u jeediyey waxaase jira safar labaad oo hogaamiyaasha dhaqanka gobolku ay halkan ku soo gaareen kaa oo aan la kowsaday waxayna ka mid yihiin dadka barnaamijkan dhowrka xalqa ka kooban aad codadkooda ku maqli doontaan insha allah kan waa guriga bashiir xasan hiiraale oo ah abwaan iyo hogaamiye dhaqameed ninkan ayaa ah geesi toogtay askari burundees ah oo duurka u cararay qorigana ka furtay arrintaas qaybo kale oo barnaamijka ka mid ah ayuu kaga hadli doonaa laakiinse aniga iyo odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha maamulka ayaa hoygiisa nala ku casumay waxaana naloo keenay hilib naafid ah oo baruur ah iyo raashin kale intaba dadka halkan fadhiya qaarkood toddobaadyo ka hor cag sooma dhigi karin laakiinse allah mahadii iminka xorriyad buuxda ayay ku joogaan sida xogta aan ku helay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saldhigga ceelbaraf ciidamada burundi ku lahaayeen dagaalka kadib waxa ay ka raratay hub aan la tiri karin iyo rasaas intaba waxaana dadka deegaanku ay sheegayaan inay arkeen gaadiid hubkaas sida oo circiiraya culayska dul saaran awgi sidoo kale bulshada deegaanka ayaa waxaa lagu fasaxay xerada oo waxa yiil aan la soo koobi karin waxaanay ka helaan hanti fara badan reer ceelbaraf keliya ma ahan ee dadka degan deegaanada afarta tuulo la isku yidhaahdo oo ay ku jiraan kuwo ciidamada shisheeye ay weli xukumaan iyo bulsho kale ayaa halkan isugu yimid muddo dheer ayaana la aruursanayay hantidii ciidamada burundi buntuqyaal wixii yaalay iyo agab wixii buuxay boosh laguma soo dhaafinoo way bannaan tahaye boqorkaana siiyo insaan baryannahaye laba maalin oo aan ceelbaraf joogay oo aan xerada booqday tu weliba waxaa imaanayay oo aan arkayay dad hor leh iyo kuwo horay u yimid kuwaas oo dhammaantood hanti raadis ah intii aan ku guda jiray aruurinta macluumaadka dagaalka ceelbaraf oo aan booqasho ku joogo ugu badnaan nus sac maba ka yar yuu dagaalku socday sida dadka deegaanku ay sheegayaan intaa kadibna haraadiga ciidamada burundi ayaa cagaha wax ka dayay si ay al-shabaabka ka guulasay uga baxsadaan xasan maxamed waa nin waayeel ah oo reer ceelbaraf ah waxaanuu joogay guri aan ka fogayn halka la isku fara saaray ee qolana farxadda kala gadoontay qolana dhiiggeedu sidii daadka ugu qulqulay magacaaga xasan maxamed waaya xasan maxamed ee kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan ee waxaad tihiin ee dadka deegaanka ceelbaraf bal waxaad noo garantaan bal halkan sidee wax uga dhaceen intii ogaalkaa ah ay uga dhaceen si layaable oo fudayda oo allay leh lama lama filaanah ay uga dhaceen oo habeen iyo mugdi aan aan lagu soo dugaalin oo maalin cadday weliba ah marka maxaa dhacay waa dhacay dagaal xoog badana ka dhacay oo si fududna lagu lagu kala baxay see qabarka kugu soo gaaray in meeshaan ee, muddo fudud oo sh- hal nus saac aan ka badnayn ee, dagaalka ku dhammaaday oo lagu jibiyey nimankii meesha joogay oo burindiga ahayd saasaan ka warhaya maxaad maqashay adigu markii koowaad horta xaggee joogtas anigu waxaan joogay guri aan ka dheerayn oo meesha oo beledka anigoo bannaanka fadhiyana dibka oo ololka koow indhahan ku hay qaraxa ka dhacay muxuu la ekaa qarax weyni badanaa ka dhacay oo allay lehe oo hawada ku oo gaara holiciisa ku qiiqa maxaa xigay kadib kadibna waxaa xigay risaas fara badan marka si dhow oo oo yarna waa ku dhammaataba oo ayna loo malaynayna is- intaas ku dhammahayso ciidamada burundi ayaa markii qaraxyada waaweyn oo ay haleeleen dabadeedna rasaasta loogu daray waxay u balween sida loo raxan waraabayaal ahu isku hareereeyeen oo sac weliba ay caloosha ka soo rideen mukhtaar xasan oo ka mid ah odayaasha ceelbaraf ee aan la kulmay wuxuu dhegihiisa ku maqlayey margaaga ciidamada burundi ee weerarka ay kula soo kalaheen rag wax badan ciil daraaddii farta dhexda ka qaniinayey magacaaga magacayga mukhtaar xasan meeshaan subax hiiladii ayaa waxay ka dhacday arrin aad u culays badan oo u xoog badan marka mm, gaalada balowgeedaa yeeray isla markiiba maxaad maqashay marka oogaad J- waxaa dhacay qarax weyni badanaa dhacay dabadeedna xabado fara badanaa isku dhacay jogogu cayiriyeen haddee waa uun isla markaasna waa qaracyo qaracyo kala dhacay bale waa batay waa kala faniintay Een, intaasaan anugu moogtahay aragnay masaajid ama hee ku jirnay oo ma waa kaase waa sidaasay u kala faniinay nimanka bashiir xasan hiiraale inkastoo magaalada dhuumaaleysa uu ku imaan jiray oo rasmi aanu u joogi jirin haddana wuxuu xog ka hayaa sidai ay wax u dhaceen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga magacayga waan bashiir xasan hiilaale waa dhowahay waa mahadsan tahay mahad kaa gaarto gaar ahaan idaacadda alfurqaan waa kolley waxaa wax uga dhaceen meeshan sariyaa badan oo ilaahay gargaarkiisa gaaladii saliibiga ahayd oo ku jirtay nin ilaahay habeen madow oo waagu uu baryaya salaada marka la dukaday weerar lagu soo qaado qarax aada u xoog badan istishaadyaal lala galo dibadeerna kolley xabada gacmaha laysula tegay lala galo ciyaabo muddo shan iyo labaatan daqiiqaana gacantoora alla meesha ku jibiyo lagu laayo baktigoorana uu shacabka ku jiijiido maxay leegihiin burundiga meesha ku leed walaahi kolley dadku sida uu sheegaya waxa uu istaajiyada ku dhammaadeen wax waa qarxeen dadku indhoor waxay ku arkeen waxay sheegeen boqol toddobaatan iyo saddex dadku waa sheegiyey marka hore markii hore kabacdii waxay hilbo iyo waxay u bateen wax uun kolley ma ogtahay uun intii la arkay boqol iyo siddeetan iyo saddex boqol toddobaatan iyo saddex inta bannaanka lagu arkay oo ku baktiday xerada ka bannaankana waa hadda kolley tirsa tirada kuma jirto alxamdulilah dad kaleeto kabacdana bannaanka lagu jiijiiday oo lagu dilay oo dad shacab ay kusoo dhaceen iyo dileenna waa jiraan alxamdulilah waxaa kolley alla mahaddiis waxa meesha ka dhacay dagaalkii taariikhda gale ee ceelbaraf ka dhacay xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay waray maalintii koowaad soo saartay ku sheegtay inay ku dishay ugu yarantii boqol toddobaatan iyo saddex askari oo reer burundi ah laakiinse waxaa jiray askar aanu macluumaadkooda helnay oo meel xarada ka baxsan ku dhintay maadaama dhaawacyo ay soo gaareen iyo kuwa dadka deegaanku duurka ay ku dileen qoryihiina ay ka qaateen bulshada deegaanka ayaa waxay isku warsadeen xerada gudaheeda iyagoo gurashadii maalkii ciidamada shisheeye ka sokow jabka shisheeyaha halkan ku gaaray aada ugu faraxsan allahna uga mahad celinaya waxyeeladii u gaarsiiyey shisheeyihii kusoo duulay waxay in muddo a daawanayn meydadka askartii dhibaatada ku haysay kuwaas oo la ii sheegay in qaarkood iyagoo dhaawacyaa laga tegay islamarkaana dadka deegaanku ay dhammaystireen xerada een, ma tagta waa tegay haa maxaad ku aragta waxaan ku arkay bakti aada u fara badan ur badan doofaar dhex yaalla balaayo wax aanan aqaan jirno ummadda soomaaliyeedba aysan aqaanin qurun iyo ur iyo iyagoo koob meel taalla halkoor meel yaallo faniyo koora gows iyo daan waxaas wax la koobi kara maa waa balaayo aada u fara badan aan ku aragna xerada war baktiga intii kolley ma ogtahay ciidi lagu xaaray aad ba la kulantay oda alxamdulilah baa kuu gargaaray anagu iyadoo diiqay haayabaan aan aan tagnay aad bay u uraayeen wax ilaahay abuurtay oo bani aadan ku saanle amba oon soo dhex rugsan kara ma jirin alxamdulilah waxaa alla mahad ku mahadsan yahay kabacdi markaan xoogaa intaas iyo dhacday kabacdi waxaana laku yidhi kolley eh, xarakadu nagu tiri war iska duuga baktigan oo cudurna waa leeyahay cawrana waa leeyihiin maadaama iyo deegaankiina yaalan iska duuga waa iska duugna badanaa waa la duugay wixii kalaga gaari karay wixii mogtaa lug iyo cad meel yiilane ciidaa lagu xaray wixii kaleeto si rasuul loo duug karna waa la duug nin reer baadiye ah oo la yidhaahdo siciid ayaa waxa uu ka mid ahaa dadka dhibaatada kala kulmay ciidamada shisheeye ee baqacararayay kaas oo ay kala duldhaceen caradii ay ka qaadeen weerarkii saaxiibadood lagu gumaaday Ah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu السلام ورحمة الله وبركاته magacaa وحالي إلى سعيد siciid soo dhow ee idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhow waxaan umaleynaa marka ugu horreysa idaacad ka horeysta wey مركي يقول سواء إذا أحد ما رأى خدك هور Im- imsaa jirta
كنت صان waayahay ee, waad mahadsan tahay ee, soo dhow ee, bal adigu een, ma dadka magaalada deganaa ku jirta mise reer miyi baa taa إرميق أنا oo reer baadiye taa ها haye een wax dhiba oo aad kala kulantay ciidamada shisheeye miyaa jir oo halkan degan إذا مدى بروندي أو ما لغو بابا الشيء أنا مال ميقا إسكا جوغو جيل لجرة وبادية جوغا أيو كوبق هذا هو السؤال لا يرضى وعيس إذا دد جيدا أي مال وهله waa anigoo iska moog oo taleefon dadka ile rasaasta iyo qaacaya waxa dhan uurada dhammaan hadeayaan anoo taleefonya ku hadlayo dadka wareysaha deyna magaalada jooga oo deegaanka ahay oo odhanaya oo war dagaalkusu u yaal xaadh intixaan nool war ma gaaladii ma jabta anoo dhahay ay i heleen anoo moog waay maxaad aragta marka dhinacaana iga soo gala anoo taleefon ku hadlaaya taleefonka aan ku hadlaayay ay bajuu bajuu bajuu aanu ka war helaba iyo gaala igu soo dudaysa bajo bajo bajo maxaa waay waa warkoora waa war aan la aqaanin ku warramay haye marka way qabteen hadday qabteen taleefonkii iga xoogeen mididii iga siibeen kubihii way iga qaateen asinaa gaalaahoo doofaarada urja way u galsheen haye hadday u galsh kubihii waa way wadeen meelay fadhiiseen qaarkiina way qaadeen inta jooga iri Eh, naagtu mayaanay oo wax kobaa wadan ayada koba ma wadan xagee uga timid kabeeda xagee kaga timid Meeladii gorba uga timid oo dadka baqaday ahayd Waay.
marka wax yaray inay wadeenay shaati ii galsheen shaati sideen oo shaatiroodii xumo oo urayah oo tuutada ahay maxay kaga gol lahaayeen waxay ulagan daan lahay ma helo anugu warka hore ma aqaan Waay.
shaatigii way ugu dirqiyeen way ugu dirqiyeen shaatigii Waa ku gelshay.
haa ilaa nin qola lahoo qayaarka kaa qaada waayo adiga shaatigii kugu dirqaaye inaan gashadho heo intaan ku- waa igu dirqiyeen Waay.
shaatiga waa ii gelsheen meelay i fadhiisiyeen nin uun warba ka taliyaahay dabada iga rogijiyeen adigaste uun meelay ii fadhiisiyenaysay uun igu haayeen igu haayeen uun ilaahay amarkiis ilaahay amarkiisa duhurki ayuu yidhi iska bax Eh, waxaa la yidhi dadka inta sh- dharkooda tuutaha u gelshanaya waxay yidhahdaan waa een, askari ama sarkaal shabaab ahoon qabanay ayay yidhahdaan marka ma sidaa bay kula ahayd sidaasay ilaahaydo sem sem aan yeeriis sem shabaab shabaab sem sem waxaa hadda afkoora aan hi- malay karo haladaas jawaaba ka maqan macnaha waxaa weeyaan isku mid weeye shabaab iyo ayagu saasaa maytaan isiri shan iyo toban askari oo dhaawacyo daran ay ku yaaleen ayay dusha ku siteen koox ka mid ahayd ciidamada burundi ee qabatay geljara siciid laakiinse intii asiga ay gacanta ku hayeen ayaa afar ka mid a askartii dhaawac ahayd adduunka ka hadaaftay sida asigu uu caddaynayo waaya marka miyay qoryo kugu qabteenoo marka hore inay ku dilaan mawaad ka baqda waa ka baqo way gu qabteen muga taleefonka iga qaadayeen ayuu dhammay midida iyo iga qaadayeen qoryahay igu qabteen hadday igu qab qoryaha mankumayay u furnaayeen qoryaha waa u furaayeen waana risaastunaa ka go'needa xataa oo niman meesha ku jabay ahaayeenoo dad dhaawaca badanna waa sidee Eh, bal dhaawacyada iga warna aad aragta dhaawacyada aan arkay anigu tuman iyo shanay ahaayeen meesha intay igu haayeen afaraa ku dhimatay tuman iyo kowna dhaawacay ahayd haddii ugu dambaysa adigu markay een, ruux baxayaan afar iyo afartu miyaad eegaysay oo miyaad een, dul taagnay ma ku rogin laakiin adiga mahan wax ka joogo anoo q- qayaarka laga qaadaa meelu xaggaa fadhi marka waa dayaya meeshii ku ladbaxeen tumay kowna uu nafha ku jirta dee ugu dambaysa see ahaayeen kuwa dhaawacyada bal xaaladdu see aad ma cabaadayeen ma ooyayeen Eh, bal ka sheeke
waa warfaadaan waa rafaayaan xanuun aad u badanaa haayay dhakhtarkuna waa uun ku faraha waa kula jiriyey waa bal waayeen abaad kora yaray marka anuu halahaasaan kala kulmay ilaahayna wayga badbaadshay wejiyada askarta shisheeyo markaad eegtay ee dagaal ku soo jira xaaladdu sidee bay kula ahayd jab jab xumaa ka muuqday niman aad u dhibaatoonay ahaayeen jab aad iyo aad ahaa ka muuqday afka hore inkastoona aqaanin nin camashoon oo murugsoon oo l- oo la halaajiyey waa aqaan wejigiise dad aad weji xumay ahaayeen xasuuqii ciidamada burundi loogu geystay deegaanka ceelbaraf markhaatiyaashiisa waxaa ka mid ah nabadoon cabdulaahi maxamed cadow oo asiguna ka mid ah bulshada deegaanka Ah, ciidanka jab weynaa ku gaaray xasuuq weynaa ka dhacay ah, oo ciidamada loo geystay ilaahay yaynan caragelsheen qof kastoo ilaahay caragelisan dhibaataa ku dhacaysa wax qof walboo diinta ilaahay ku xadgudubta allay caragelaysaa ilaahay qofkii carageliyana ilaahay gacantiisu waa weyn tahay waad ogtihiinoo dagaal islaamku gala bedera uga ah, uga horreeyey waxaa waaye ilaahayaana soo hiliyey malaa'igaa samada ka soo degta asaa dadka laysay haddana waxaan rajahaynaa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaahay asgartiisa asiga uu yaqaan wax kaloo yaqaan male in cumadii diinka u taagan ilaahay u hoyliyo ciidanka ilaahay uu ilaahay uu soo furo waxaan diin lahayna saasoo kale loo hasuuqaayo saasaan aanu aanu ku jecelnahay waxaanu arkayna in ay halkaas ku jabeen guulna ay islaamku ha- uu ku gaaray haddana cadowga ilaahay meel kastuu joogo inuu jibi doonyo islaamkuna guulaysan doonyo saasaan rajayeynaa aadaan ugu faraxsannahay in cadowga ilaahay waxaan diin wadan oo diin islaam wadan in la hasuuqo gurigaan yab ha joogaane waxaan diin lahayn in la hasuuqo diyaaraan u naha in dadka deegaanku geestooda ay ka qaataan hubkii iyo hantidii kale ee ciidamada burundi firxadkoodana ay duurka ka ugaarsadaan oo qoryaha ay ka dishaan wax ay niyo jebisay shisheeyaha dalka duulaanka ku jooga gaar ahaana gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale arrinkaasi waxaa saamayntiisa laga dareemay xafiisyada dibadda ee qaramada midoobay maraykanka ingiriiska midowda yurub midowda afrika falanqeeyayaasha siyaasadda ee shisheeye waxay internetka ku qoreen in ciidamada shisheeye aan iska difaaci karin xarakada shabaabulmujaahidiin geesta kalena ay u caddaatay in shacabka soomaaliyeed ay al-shabaab u daacad yihiin kadib weerarkii ceelbaraf bashiir xasan hiilaale wuxuu ka mid yahay kuwii burundiga ugaarsaday qoryahana ka dishay waxaanu ka warramayaa sidii ay ugu suuro gashay in uu toogto askariga burundiga ah kadibna uu hubkiisa hantiyo waayah n adiga waxaa igu maqaalade n dadka deegaanka waxaa la yidhi n hubay dadka n askarta n ka qaateenoo ee, qaar bay dileen oo ay hubka ka qaateen dee inaad dadka ku jirtaa igu maqaalaa maxaa ka jira si fiican laguma dambaaba waa sax
see wuxu dhacee nooga sheekay waxay wax u dhaceen anagu anagoo ku qadnay maalisha dugaagweyne mahuu neef kudule dawaca joogtaa goorto uu ku daalay iyada uga dambaysa dowlad duxuna saasoo kale uu duul ku kaban yahay baa layidhi markii raggii meesho ka layaafaystay anagoo jafka iska joogna war intaad wax ka heshaan leh aan waxaan helnay xabad iska socdo qorigiisa wata ilaahay amarkii waxaa dhacda marka kaas in laysoo sheegay leer warne xabad burundi oo gaalaa meeshaan socde maad bashiru ma ma maad maad maad noo timaadid kiiyaan sidii ilaahay amarkiiyaan ku helay waa dagaalanay markaan dagaalanay ilaahay baa eh, ii fududeeyey inaan dilo qorigana waa ka qaatay xageed wax ka bilowda ninkii n maxaase ku disha waxaan ku dilaa qori ak forty seven ah waa soo tabashin waan kasoo qaatay waar wakaalaan ku qaraabtay isi qoriga Ha, markaan ku qaraabtayna hal ii hibahan ba helaba marka noocee way qorgaad hesha ak forty seven qorya nooca dibilaha loo yaqaano kabacdi haddana walaayadii waxay tiri maadaama uu nin shaqaysta asu yahay waa qaniime ninkaa loo daaya odaga ha ku shaqaysto gaal kale ha kusii dileen wadda waxaan- waxaan dilan raadsho habat wal kaleetoon qoro kale ka helo ma waxaad rajaynaysaa in burundiga meeshan ka carra qaarkood weli duurka ay ku nool yihiin weli duurka ku nool yihiin ha aan ka raaraadiyo ambasaan hal xataa xerada ku jiro aan ina toogto aan xabad ka dila de waa igu- waa macagtaabay mogta waa garta waad hiliba barat waa hilo bartaa ninka maasigoon ku jeedinaad toogatay ma is aragteen marka ku is tooganayseen see xaalku ah waa dagaalanaba dagaal buu ula siiyey waa ninka mogta waa waa waa indhacdiihaye xabadan isla dhacnay ilaahay amarkii taydiya haleesho tiisi waa igeftay tii aan ku ridana waa heshay markii heshay kabacdina waxaan ugu tegay oo dhammaystira ahayn waxaa intaas dheer niman soo jiriyey oo kolley qoladan oo iyaga ma ogtahay soomaalida oo jooga ee meesha la yidhaha miirtaqwo oo jiraa shan cabdibilo wato aa ii soo muuqday markaas oo ciidan oo ciidan ah anigoo ka boobaya iyaga diyaaradda cerka maraysana ka boobaya aan boobsiiyey si aysan meesha iigu helin maadaama shacabka ka daba dudaan aan warayaan laydin gelin meesha galtay diyaaradda u socday sidaasaa marka aad ninkii ku dishay sidaan ku dilay qorina waa ka qaatay I- imise habeenuu bannaanka joogo marka oo cararayo ma ma hal habeenuusa laba habeen iyo laba biri afarta aqoolado bannaanka uu ku maqnaay joqda uu joqda jiray diyaaradaha dagaalka ee ciidamada shisheeye gaar ahaana kuwa qumaatiga u kacay helikobtarka loo yaqaano ayaa maalintii koowaad ee dagaalka iyo maalmihii ku xigay halkan duqaymo ka geestay waxaana madaafiicdii ridayan qaarkood ay ku dhaceen xeradii askartooda qaar lagu laayay oo cidlo ah halka kuwo kalena meelo kale ay ku dhaceen qaar ka mid a dadka deegaanka ayay ciidamada shisheeye dileen markii dagaalka lagu jebiyey ee ay cararayeen iyo kadibba sidoo kale saddex madfac oo laga soo riday qori tiradiisu yaro dheer tahay oo yiil saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin duleedka magaalada mahaday ayaa halkan ku soo dhacay laakiinse waxaan xog ku helnay in qoriga qudhiisa muqdisho loola cararay maadaama laga baqay in xarakada shabaabulmujaahidiin ay mahaday soo weerarto oo sidaana qoriga ku furato dowladda burundi iyo midowda afrika iyo shisheeyaha kale ee ku lugta leh dagaalka soomaaliya ayaa wejigabax la kulmay kadib guuldaradii ceelbaraf ka dhacday maxaa yeelay waxaa la xasuuqay oo wakhti yarna lagu soo afjaray ciidamo muddo dheer la tababarayay islamarkaasina qarash badan lagu baxshay hub fara badanna loo garaariyey si ay isu difaacaan boobaha markii lala dhiciyo qoriga baasuuke bambaanaduna ay qaraxday bay orod bilaabeene wax baxsaday ma laha oo dhammaan bowdada jabane bakhtigoodii baa boqol ka tegay welina bacdhere bahalkii balxaday baa ducayn buridu helaya bulanbula sideedii miyaa babah laga siiye